waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysaay waxa ma waxaa galabta degmada cegaag oo kamid a degmooyinka hoos yimaada gobolka cayn ama degmadaasi ka dhacay xaflad ama munaasabad si weyn loosoo agaasimay oo casif loogu fududiyey nin dhalinyara oo nin kale ilaa degmadaasi ku dilay dhawaanta haddaba cabdikariin online ayaa telefonka kula xidhiidhay cabdikariin xasan muuse oo ah allahu naxariistay marxuumkii dhintay aabihii oo khadka telefonka haatan si toosa ugu jira cabdikariin marka hore horta waxaan kugu soo diranaa tacsii kaga timi dhamaan bahda cegaag online waxaan ilaahay kaga barinaa inuu samri imaanu kaa siiyo marxuumkii adiga dhashay ee kaa dhintay mar labaadka waxaad faahfaahin naga siisaa siday u dhacday sii deyntii maanta iyo maxkamadii galabta ka dhacday degmada cegaag
bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahadle ilaahay baanu mahadnaqayaa bahda warbaahinta iyo inta degeysanaysana waanu mahadnaqayaa intaa kadib sagaalkii bisha tan aynu ku jirno saddexdii galabnimo ayaa wiil aan dhalay oo ibraahim cabdikariin la yidhaahdo si farakacayaara tooray ugu dhacday kaslooma dilin isla habeennimadii dambe ayuu dhakhtarka burco inankaasi ku dhintay waana kusoo diidiyey inan wuxuu ahaa mutacalina islaama diinta islaamka ku dhintay isagoo wayse qabanaysa nabarka ku dhacay markii uu dhibanayey shahaadadu ay ugu dambeysay masjidabuu ahaa ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryayaa isagana inuu jannadii aakhiro geeyo anigana wax ka khayr badan ilaahay iigu bedelo aniga iyo intii ehelka ahayd ila gashay iyo intii ila tegin iyo inta islaamka iyo inta degmadaaba intaa ma garatay
waxaad noo sheegtay inay saa u dhacday adiguna wiilkaa dhashay ilaahayna samariya mana kaa siiyo sidee u dhacday shirkii galabta ka dhacay ceegaag iyo maxamadi arrimaha cabdikariim faahfaahin naga sii
saacaddu labadii iyo barkii markay ahayd xagga iyaga maaragtay africa markay saacaddu labadii iyo barkii ahayd ayaa maxkamad aada iyo aada u ballaadan culimada dadweynaha askarta dhalinyarada hooyooyinka ummaddu ay kasoo qayb gashay ilaa dhowr boqol oo qof ay joogto ayaa gacan ku-duuglihii inanka nabarku kaga dhacay waxaa soo wareejiyey xuseen axmed cilli oo aabihii ahaa gacantuuna ii soo geliyey ummadduna waa isugu soo baxday markii ilmaha inankaa laygu wareejiyey ee gacanta la ii geliyey ilaahay subxaana watacaala kullana sadaaqatulmowt baa la yidhi oo mawdka naf waliba way dhadhaminaysaa aniga oo maaragtay sharciga islaamka raacaya inaan qisaastana ay ii banaanayd inaan biyo ka qaata oo aan biyo ku cafiyana ay ii banaanayd inaan iskiga u cafiyana ay ii banaan tahay kama aanan saarin sida sharciga islaamku qabo intaa uun baan maaragtay dhexdeeda intaa sharciga islaamku qaba kama aanaan saarin markii gacanku geliyey la ii keenay ee aan guddoontay waan ka casiyey eerbisaastii waan ka casiyey waxaan ka doortay inaan ilaahay dartii naftiisa usii daayo aniguna biyo ka qaata ma garata
waad sii daysay cafisna waad ufidaysay cabdikariin marka maxaa lagu ballamay oo kale markii fakaraha wiilkaad ku sidaysay duunyo intee lag ayaa lagu soo qaaday xelle intee lag ayaa la qabtay inkastoo weliba sida la ogyahay aad reerkan dhibku idin kala gaadhay ama ardaaga laftiisba iskuqoysaa tihiin arrintii maxaa lagu xaliyey
waa hadal wanaagsan iyo walaalle arrinta wiilka waan kasii daayey waan na cafiyey oo kisaastii waan ka cafiyey inankana maaragtay dee reeraan wada dhalanay buu ahaa oo maaragtay dedada aanu isugu xidhino iyada oo dee xigtada islaamkuba ay isku mid tahay iyo inta magaca ila sheegatee ama halkan ila joogta ama dalka gudihiisa joogta ama deedihiisala joogta marka waxa weeye waxaan u bandhigay anigu ummadda aanu isku magaca nahay dal iyo dibadba waxaan u bandhigay inaan ilmaha maaragtay kisaastii aan ka casiyey laakiin diyadiisa aan dee dadka aan maaragtay magaca la sheegano ama diladda ha joogo ama maaragtay dalka ha joogo wixida ilaahay dartii wax uga bixinaya yaanu anagu aniga iyo taliyayaashaydii aanu u bandhignay ma garat addikirin ma markii u horeysay ee degmada aagaag sidan oo kale ay uga dhacdo arrin xafladtaas oo kale ah oo nin dhalinyaraha nin dilay lagu sii daaya miyaa mase n wax hore ayaa jiray
mar horaa jirtay oo mar horaa maaragtay maaragtay qarxabadii laba nin kala gaadhay oo uusan ku wadin saas oo kalea loo soo qabtay maxkamad baa la keenay reerkii qisaaskiisa lahaadaa gacanta loo geliyey way cafiyeen laba reer oo wada dhashayna way ahaayeen lixdan halaad bay kala qaateen taasaa ka horreysay ugu dambayntii adiga oo aabaha alla yarxame marxuumka dhintay dhala ah dalay iyo eheladaadii iyo weliba qaraabadii ninkii la arrintaa ma ku qanceen galabta oo fagaaraha iyagu ma fadhiyeen
hadal wanaagsan weeye walaalle aniga waxaa joogay sideed wiil oo toddoba wiil oo kale oo aan dhalay oo isaga qaarna kuriba waaweyn yihiin qaarna ka yaryar yihiin baa joogay waxaa joogay dad badan oo la taliyayaal oo kale oo walaaladii baa joogay nimanaa maageernahad adeeraday dhaleen baa joogay ehereed badan baa joogtay waa lagu qancay raallina waa lagu ahaa taladaana waa la gaadhay si sharaf badan oo sharaf badan oo iimaanna islaamnima ku jirtaa loo wada qaato sidee looga soo dhaweeyey degmada cegaag adigu aad caawa nooga waramayso cegaag olana waraysiga khaaskaasina sidee looga soo dhaweeyey arrintaas iyada ah
dadweynaha afar boqol ilaa saddex boqol inta udhexaysa lagu qiyaasay baa joogay oo shacabkii laga bilaabay iyo ducadii laga bilaabay labadii iyo barkii la qabtay saddexdii barkii markii arinka salaada loo kacay baa maaragtay laga dareeray waxaa looga soo dhaweeyey si aada iyo aada iyo aada farxad uleh aada iyo aada farxad uleh waxayna ku ahayd arrin naxdin leh oo maaragtay dee aan lagu talagelin oo qadar ilaahayba ha ahaatee inanka marxuumkaadinkaina nin la jecel yahayo wadaad oo caalimab u ahaa inanka kalena ina yaroo dee ay dad isugu dhigaan oo isba aan ku talagelin oo farakacayaara bay ahayd sidaa darteed markii la cafiyey la sii daayay inankii dadkii shacab iyo duco iyo wax ilmeynaya iyo wax maaragtay caleemahooda ruxaya buu u qaybsanay
aada iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdikariin xasan muuse oo kadka teleefonka igu warramayey degmada cegaag oo ah aabihii dhalay wiilkii dhawaantii horeda ku dhacday sagaalka bishani degmada cegaag oo ku sugan cabdikariin aada iyo aad ayaad umahadsan tahay
adaa mudan walaalle adiga iyo inta kale inaga dhegeysanaysaaba khayr baan idiin rajeynayaa adaa mudan ilahay baa mahadle